halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan sariyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadaynaa dhegaystayaal casharadii aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul butros waxa warqaddu ay isugu jirtay waxbaris guubaabo iyo weliba dhiirogelin isagoo hoga tusaalaynaya masiixiyiintii wakhtigiisa iyo weliba kuweenna maanta nool ayaa waxaa rasuul butros haatan uu wax ka leeyahay wada noolaanshaha ninka iyo naagta isqaba waxaana rasuulku uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisa koowaad cutubka saddexaad aayadda koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sidaas oo kalena dumar yahow nimankiinna ka dambeeya in xitaa haddii qaar uusan erayga addeecin ay erayga la'aantii ku soo hanuunsamaan dabeecadda aafooyinkooda waxay inoo joogtay dhegaystayaal aayaddii koowaad ee cutubka saddexaad ee warqaddii rasuul butros waxaanan idinkala dhignay aayadda koowaad ee cutubka saddexaad oo ka bilaabanaysa baalka afar boqol iyo toddobo ee axdiga cusub rasuul butros wuxuu ka hadlayaa hablaha sida wanaagsan ugu markhaati furo masiixa oo raggooda ku soo hanuuniya dariiqadda masiixinimada waxaa kaloo hablaha ka hadlay rasuul bawlos sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka shanaad ka bilaabata aayadda siddeed iyo tobanaad ha yeeshee labada rasuul dhinacyo kala duwan bay ka hadlayeen rasuul bawlos wuxuu ka hadlayay ragga iyo dumarka uu ruuxa rabbiga ku jiro haddaba waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa sharaxaaddii aynu ka bixinaynay guurka u dhexeeya ninka iyo naagta oo aannu idiin sheegnay inuu saddex qaab oo kala duwan ka kooban yahay xalay waxaannu idiin sheegnay in guurka labada qof ee ragga iyo dumarka dhex maraya uu yahay mid xagga jidhka ah ninku naagta waa u baahan yahay naagtuna ninka way u baahan tahay waxaa la kala leeyahay dana ah in reer la yeesho ubad la koriyo ama nolosha la wadaago xitaa haddaan ubad laysku dhalin qofka dumarka ah waa caawisada ninkeeda ninkuna naagta wuxuu u yahay raasumaal isaga la'aantiisa noloshu way ku adkaanaysaa marka waa loo baahan yahay xidriirka muuqda ee u dhexeeya ninka iyo afadiisa waana intaas maanka lagu hayo haddaba tan labaad ee guurka uu ka kooban yahay waxa weeye arrimo oo maskixiyan ah oo fahamkoodana ay muhiim tahay waxaa markaasi munaasab ah in ninka iyo xaaskiisa ay isku si wax u sameeyaan ama ay hal dhinac u socdaan tusaale ahaan haddii ninka uu doonayo inuu dad gaar ah ee ay saaxiibo yihiin ula socdo naagtuna ayaan doonaynin in ninkeedu raggaas ama asxaabtaas uu la socdo waxaa loo baahan yahay inuu iyada kala tashado haddii ay ka hor timaado xidhiirka ninkeeda uu la yeelanayo dadka kale sabab ayaa jirta waana inuu ku raaco xaaskiisa markaa asbaabta loo fasiro naagtuna haddii ay dumar aannu ninkeeda jecleen ay la socoto ama ay doonayso inay bayac mushtar la samayso uu ka hor yimaado waa inay xushmayso go'aankiisa markii asbaabta la wada fahmo waa in naagtu ay ninka wax waliba ku taageerto ninkuna uu wax waliba ku taageero xaaskiisa marwada ma ahan inay dhagaysato ama ay u uurdabacdo horma dad ah oo ninkeeda xumaynaya ama xumaan ka sheegaya ninkuna waa inuu ka hor yimaado cid waliba oo xaaskiisa kala hadlaysa isaga wixii dhibaato ah ee jira waa in labada qof ay si deggan oo maskixiyan ah ay uga wada hadlaan ninku ha ka hor yimaado cay waliba oo xaaskiisa loo geysanayo marwadana isla sidoo kale waa inay ka hor timaado cid waliba oo ninkeeda xumaan ka sheegaysa haba ahaadeen saaxiibadeed ugu dhowe wax waliba isku si way u wada samaynayaan wixii ninku uu diidan yahay naagtuna waa inay ka hor timaado wixii naagtu ay diidan tahayna ninku waa inuu ka hor yimaado welibana waa in qofba kan kale uu ku hiwaayad noqdo hadday tahay dhanka heesaha ciyaaraha iyo wixii la halmaala kaba soo qaad in adigu aad la jirto manchester united waxaa wanaagsan in xaaskaagana ay jeclaato manchester united hase yeeshee haddii xaasku ayaan doonaynin ee ay hore taageero ugu ahaan jirtay arsenaal ma ahan inaad ku qasabto kooxdaada waxaa sidaasi loo yeelayaa waa in layska ilaaliyo murun iyo in waxyaabaha qaar laysku diido waxaa lamaanayaasha isqaba u wanaagsan inay wax waliba isku waafaqaan oo aanay ismucaaradin haddaba taasina waa arrinka labaad ee uu guurku ka kooban yahay waana dhanka maskaxda ninka iyo naagtu waa inay ka midoobaan dhanka xagga maskaxda iyo fikirka si aan waxba laysugu khilaafin tan saddexaad ee guurka uu ka kooban yahay waxa weeye dhanka ruuxa ama cibaadaysiga waxaana la adkaynayaa in qofku u guursado haweenay waxa isaga uu aaminsan yahay iyana aaminsan waxaana labada isguursanaysa la doonayaa inay masiixiyiin wada noqdaan markii dhibaato iyo shiddo iyo caloolxumo ay timaado oo labada qof ee isguursaday ay isqabtaan waxaa loo baahan yahay inay ilaah u jeestaan oy ilaah baryo la hor yimaadaan maxaa wacay xidhiirka labada qof ayaa aasaas u ah dowladda ama qaranka labadii qodob ee hore ee guurka uu ka koobnaa si fudud bay u jebi karaan laakiin haddii labada qof ay isku si ilaah u aaminsan yihiin oo ay masiixiyiin yihiin in guurkaasu uu soo dhammaado looma fadhiyo waxaana kitaabka wacdiyaha ee uu qoray nebi sulaymaan uu leeyahay sida ku qoran cutubka afaraad aayadda laba iyo tobanaad sida tan oo hadduu nin ka adkaado mid keligiis ah kollay laba way horjoogsan doonaan xarig saddex qaybood lasugu soo hay dhaqso uma kala go'o laakiin haddii guurka uu saddexdaasi qaab ka kooban yahay ma sahlana inuu degdeg u go'o ama looma fadhiyo inuu soo dhammaado ha yeeshee haddii qodobka saddexaad oo ah in labada qof ay isku waafaqsan yihiin rumaysadkooda ayaa waxaa hubaal ah in guurkaasi uusan sal dhigaynin waxaa qorniinka uu inoo sheegayaa ama uu inagu adkaynayaa in wixii ilaah uu isku xidhay aanu ninna kala furin ama kala wadin waxaannu haddaba ka hadlaynay xidhiirka guurka ee u dhexeeya labada qof ee masiixiyiinta ah kaba soo qaad in qofka dumarka ah ay guursatay nin aan masiixi ahayn haddaan ku bilowno ma wanaagsana in qofka masiixiga ah uu guursado qof kale oo aan masiixi ahayn haddaba qofkii guursada qof aan raacsanayn masiixa dhibaatadiisu ma yaraan doonto balse hablaha waxaa la doonayaa inay ilaah ugu markhaati furaan sida ay u xanaanaynayso ninkeeda oo ay daacadda ugu tahay ninkana waxaa laga doonayaa haddiiba ay dhacdo inuu guursaday qof aan raacsanayn masiixa inuu masiixa ugu markhaati furo sida uu xaaskiisa u dhaqanayo iyo sida uu daacadda ugu yahay ama uu u jecel yahay waayo qorninku wuxuu leeyahay ragow naagihiinna jeclaada isla sida masiixu uu u jecel yahay kiniisaddiisa markaa ninka masiixiga ah waa qasab inuu xaaskiisa aad iyo aad u jeclaado oo uu welibana xanaanaysto iyo inuusan naa kale la guursan waayo ilaah baa diiday taas oo wuxuu leeyahay ninkii naagtiisa ka taga oo naa kala guursadaa wuu sinaystaa haddii waxa uu naagtii hore uga tegay ayaan sine ahayn ninku wuxuu naagtiisa ku furi karaa oo keliya haddii uu sino ku qabto laakiin si kale kuma furi karo ilaah haddaba innaga dooni maayo in kuweenna masiixiyiinta ah aynu isku qasno wax waliba haddii ay suurowdo waa inaynu marka hore raadsanno haweenay masiixiyad ah haddii kalena waa inaynu raadsanno mid aan ka soo horjeedin masiixinimada haddii kale waxay noqonaysaa inaad la mid noqoto ninkii isku xidhay dibiga iyo dameerka ee beerta ku wada falay marka ay sidaasi tahay ilaah wuu ka soo horjeedaa ama wuu necab yahay in wax laysku qaso oo wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii shanaad ee nebi muuse oo loo yaqaano sharciga ku noqoshadiisa cutubka laba iyo labaatanaad aayadda tobanaad markaasoo qorrinku uu leeyahay waa inaadan beer ku jeexin dibi iyo dameer wada jira marka ilaah sidaasuu leeyahay wuxuu ka soo horjeedaa isku qasnaanta adiga masiixiga ahna kuuma wanaagsana inaad noqoto nin wax waliba isku qasa haddii kale ilaah baad ku xadgudbaysaa waxaa jira kuwo badan oo wax isku qasa oo guursada gabdho ama rag ayaan isku fikir iyo fiiraba ahayn oo dhib weyn baa ka haysta waxaa haddaba maalin aan dhoweyn ii timid gabar masiixiyad ah waxayna ii sheegtay in ninka ay iminka is rabaan uusan weli masiixi noqon laakiin waxay tidhi waxaan doonayaa inaan ku soo dabaalo saaxiibkay ciise masiix waxaan markaasi ku idhi miyuu iminka isaga noqday masiixi haddii aad ku dirqisay ama kala hadashay waxay igu tiri maya waxaan markaasi u sheegay inta ayaan guurkeeda u guda gelin inay aad isaga eegto sida uu ku yahay injiilka haddii uusan waxba ka qabin injiilka iyo fikradaha wacan ee ku qoran ee quseeya sida ninka uu ula macaamiloonaya xaaskiisa markaa way habboon tahay inay iska guursato haddiise qofka had iyo goorba uu been ka sheegayo masiixa markaa dhibaato weyn buu mustaqbalka la imaanayaa haddaba waxaa rasuul butros uu halkan ku adkaynayaa in qofka masiixiga ah xidhiir guur uu dhex mari karo qof aan masiixa raacsanayn hase yeeshee ma ahan in qofka masiixiga ah ee guursada qof aan masiixi ahayn uu mar waliba wacdiyo mataankiisa ama mataantiisa kale ee uu jecel yahay ee ay guurka ku kulmeen ama ku midoobeen waxaa la doonayaa si ikhtiyaar ah inaynu u wacdinno haddii qofka uu inala jooga uu ku beddelmayo iyo haddii kale mase ahan in naagaha ama ragga masiixiyiinta ah ay wax waliba ku raacaan lamaanshahooda aan weli masiixa soo raacin ma ahan inay qaad ama qamri la cabaan sababtaasi aawadeed ayaa loo horjoogsanayaa in qof masiixi ah uu guursado qof aan masiixi ahayn balse haddii ay dhacdo waa in qofka masiixiga ah uu weligii u markhaati furaa masiixa xitaa haddii taasu ay keenayso in xidhiirkii guurka uu burburo ama uu dumo waxaa su'aalo layska weydiiyaa in labada isqabta ee kala rumaysadka ahi ay isku waafaqayaan sidaas wacdiyaasha qaar ayaa waxay adkaynayaan in qofka masiixiga ah haddii uu dumar yahay uu aqbalo wax kasta ee ninkeeda uu u sheego laakiin dhibaato iyo jahawareer bay taasu keenaysaa ugu dambaynta marka waxaa inoogu qoran warqaddan koowaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda koowaad markaasoo rasuulku uu lahaa sidaas oo kalena dumar yahow nimankiinna ka dambeeya in xitaa haddii qaar uusan erayga addeecin ay erayga la'aantiis ku soo hanuunsamaan dabeecadda aafooyinkooda ayaan loo qaadan karin in rasuul butros aannu ku qasbaynin hablaha inay raggooda aan masiixiyiinta ahayn hoos yimaadaan waayo haddii kale waxaa niyadjabaya hablaha masiixiyiinta ah waxaase la doonayaa inay ikhtiyaarkooda howsha wacdiska raggooda ku sameeyaan waxayna raggooda ku wacdinayaan si qarsoon oo laakiin ficil ah wacdiskeedana loo qaadan maayo inay yihiin wax ajar ay ku helayso laakiin waa howl ay ikhtiyaar ku samaynayso mase ahan wax lagu qasbayo inay samayso haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal barnaamijkan ayaannu iminka idin akhriyaynaa warqaddii koowaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda labaad waa baalka afar boqol iyo toddoba ee axdiga cusub waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxay raggu soo hanuunayaan waa kuwa qalbigoodu taabto daacadnimada haweenkooda masiixiga ah markii ay arkaan dabeecaddooda daahirsan ee cabsidii ilaah leh oo ka muuqata oo aan lagu arag jacaylka lacagta iyo wixii la mid ah taasina waa markhaati furka adiguba aad bixin karto haddii aad masiixi tahay haddaba waxaa jira haween badan oo aan raggooda ku qasbi karin waxa ay doonayaan iyo kuwo hibe ilaah uu u siiyey oo ragga ka adag marka waa kuwa raggooda ka adag ama ka gacan sarreeya ama ka burji sarreeya oo welibana daacadda u ah oo aan qiyaamaynaynin raggooda markii uu howsha u hayo uu ka yimaado ayay u imaanaysaa oe kala hadlaysaa sida masiixu uu u wanaagsan yahay waxaanay ficil ku tusaysaa daacadnimadii iyo sidii ilaah raalli uu uga yahay in habluhu ay ka dambeeyaan raggooda wuxuu markaasi ninka qaba haweenayda masiixiyadda ahi uu ogaanayaa inay xaaskiisu raalliyo tahay inaanay ku xadgudbin isaga iyo inaanay dhegaysan hablaha doonaya inay ninkeeda ku diraan waxaa jira hablaha qaar oo markii ay arkaan gabar ninkeeda raalliyo u ah eeg eega waxyaabaha aanay haysan waxayna ku yidhaahdaan ninkaagu miyuu dahab kuu gadaa miyuu kuraas iyo sariiro wanaagsan kuu dhigay miyuu ku dejiyey guri villo ah iyo wixii la mid ah waxay kaloo ku odhan karaan miyaa ninkaagu uu ku jecel yahay oo haddii ay tidhaahdo haa waxay leeyihiin oo waxaannu aragnay isagoo gabar kale la socdo waxay doonayaan inay kala diraan dadka isjecel kuwaas oo kale haweenayda masiixiyadda ah maqli mayso waayo waxay rumaysan tahay hadalladii ilaah ee lahaa wixii ilaah uu isku xidhay ninna yaannu kala furin haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan ayaannu haatan akhriyaynaa cutubka saddexaad aayadda saddexaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan isqurxintiinnu yaanay ahaan tan dibadda ah oo ah timo tidcan iyo dahab layska lulo amase dhar la xidho haddaba inta aynaan aayadda fasirkeeda guud u gudagelin waxaa loo baahan yahay in marka ugu horraysa la fahmo in rasuulku ka soo horjeedin isqurxinta dumarka haddaba haddii aannu dib ugu noqonno wakhtigii reer rooma iyo sidii dumarku dharka ay u xidhan jireen ayaa waxaa jiri jirtay in dumarku ay timaha aad uga shaqayn jireen waxay kaloo isku sharraxi jireen jawharadahooda oo waxay qaadan jireen isla sida maantaba ay tahay dhar soo jiidanaya ragga maanta waxaad arkaysaa hablaha qaar oo jidhkooda qaybo ka mid ah bannaynaya si ay ragga ku soo gacan geliyaan oo loo guursado ha yeeshee taasi keeni mayso guur lagu nasto oo lagu nagaado laakiin ugu dambaysta waa la kala tegayaa haddii ninkii jidhka aawgii u yimid waxaa meelo kale oo isla deegaanka ah jooga naago kale oo isla sidaas oo kale jidhka bannaystay oo haddana ilayn waa nin qof jir ah raadinaya eh mid kale ayuu u tegayaa oo tii hore markii ilmo laga dhalo oo jidhkeedu uu isbeddelo mid cusub buu kaga gudbayaa marka habluhu taasi way ku qaldan yihiin maanta waxaan haddaba rumaysanahay in gabadha masiixiyadda ah ay labisato ama u labisato si hagaagsan oo weliba soo jiidasho leh laakiin haddana aan jidhka meelihiisa muhiimka ah aan loo bannaynaynin dadka kale welibana waa inay isticmaalaan wax kasta ee ay jidhkooda ku qurxin karaan si ay hablaha khayrkooda ah ula tartamaan oo aanay ugu muuqan sida jangali haddaba qaar way u baahan yihiin inay marsadaan waxa dumarku uu isku qurxiyo kuwana waxay leeyihiin qurux dabiici ah oo umaba baahna waxyaabaha laysku qurxiyo laakiin waxay u baahan yihiin barfuun iyo wixii la mid ah wuxuu rasuul butros halkan inoogu sheegayaa in habluhu aanay nin masiixa u keeni karin iyagoo jidhkooda isticmaalaya haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal cutubka saddexaad ee warqaddan koowaad ayaa waxaa aayadda afaraadi ay leedahay sida tan laakiinse ha ahaato inta qalbiga ee qarsoon taasoo leh wax aan baaba'ayn ee ah ruuxa qabow oo aamusan kaasoo ilaa hortiisa qiimo badan ku leh waxaa la doonayaa haddaba inay hablaha masiixiyiinta ah leeyihiin waxyaabo soo jiidanaya ragga waana dabeecadahooda masiixinimo ee gudaha laakiin ma ahan dharka ay xidhan yihiin ama dahabkooda ama waxa ay ismariyeen tan ahmiyadda lahaanaysa ahmiyaddu waxay noqonaysaa sida dabeecaddooda masiixinimo ay tahay waxaannu innaga oo dhan garanaynaa qisadii ruud iyo boocas oo labaduba ahaa kuwii ay ka soo farcameen nebi daa'uud iyo sayid ciise masiix ruud waxay ahayd haweenay ad adag oo aad iyo aad ilaah u jecel oo go'aan ku gaartay inkastoo ay ahayd haweenay ka tirsan qurumaha haddana doonaysay in ilaahay ibraahim isxaaq iyo yacquub ama israa'iil oo ah uumaha dhulka darafyadiisa inay u adeegto markii boocas uu arkay in gabadhii ruud ahayd ay lahayd dabeecado wanaagsan oo xagga gudaha ah ayuu jeclaaday markaa dhegaystayaal inkastoo waxyaalaha dumarku ay ismariyaan aan laga soo hor jeedin haddana waxaa qorniinku uu adkaynayaa in dabeecaddoodu ay ka wanaagsan tahay sida jidhka ama oogadoodu ay tahay waayo waa dabeecadda waxa reerka lagu dhaqo dabeecadda masiixinimada waa dabeecadda ugu wanaagsan ee dunida ee qof aadami ahi uu yeesho waxaa loo baahan yahay in qofku xagga gudaha uu xoog ka leeyahay khaasatan qofka dumarka ah oo leh reerka masiixiga ah sida aad doonto haddii aad tahay gabar masiixiyad ah dharka waad u xidhan kartaa laakiin tan ahmiyadda leh ma ahan dhar xidhashadaada laakiinse waa dabeecaddaada masiixinimo haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka saddexaad ayaannu iminka idiin akhriyaynaa baalka afar boqol iyo toddoba ee ahdiga cusub aayadda shanaad waxaana qoran sida tan waayo sidaasoo kala waagii hore dumarkii quduuska ahaa oo ilaah wax ka rajayn jiray ay isu qurxin jireen iyagoo nimankoodii ka dambeeya haddaba waxaa marka la eegayo nolosha dumarka quduusiinta ah ku qoran kitaabka axdigii hore dumar sharaf lahaa mid hore mid horay baan idinku soo sheegay oo waxay ahayd ruud oo iyadu ayeeye u ahayd nebi daa'uud iyo weliba ciise masiix dhanka hooyada waxaa kaloo laynoo sheegayaa in raaxeel oo ahayd haweenaydii labaad ee yacquub ama israa'iil ay ahayd gabar aad u qurxun waxaana jeclaaday nebi yacquub oo iyada aawadeed buu toddoba sannadood oo kale u shaqeeyey abtigiis laabaan waxaanay nuurisay ama ifisay noloshii qaxarka iyo dhibka badnayd ee nebi yacquub haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu iminka idin akhriyaynaa cutubka saddexaad aayadda lixaad ee isla warqaddan koowaad ee butros waxaana qoran sida tan sahraaba sidaasoo kaley nebi ibraahim u addeeci jirtay oo ay ugu yeedhi jirtay sayidow oo idinna haddii aad wanaag fashaan oo aydnaan ka cabsan wixii argagax leh waxaad tihiin carruurteeda
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitrbaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin